qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dhaqangelisay codsi uga yimid dowladda turkiga kaas oo ah in hadda kadib loogu yeedho magaca turkiya halka laga dhihi lahaa turki arbacadii ayay qaramada midoobay ku wargelisay dhammaan laamaheeda in turkiga magaca laga bedelay haddaba maxay tahay sababta ka dambeysa in turkigu uu magacaasi iska bedelo warbixintan waxaa london kasoo diray wariyaha v o eeda qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil turkiya waa magaca cusub ee lagu bedeli doono magaca dalka turkey waxaa loo qori doonaa loona akhriyi doonaa afka turkiga bedelidda magacan ayaa loo arkaa inay ankara doonayso inay dalka dib u habayn muuqaal asraacah ugu samayso lagana fogaado magaca turkey oo loo yaqaano shimbir ay masiixiyiintu cunaan maalinta ay ula baxeen christmaska dhinaca kale haddii aad qaamuuska cambridge ka eegto kelmadda turkey waxa ay ku qeexeen qof liita ama nacas ah ama waxaan wanaagsanayn xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa xaqiijiyey inay warqadda codsiga dalka turkiye ka heleen dowladda turkiga ayaa sheegtay in magacan noqonayo rasmi marka qaramada midoobay hesho warqadda codsiga sidee ayaa haddaba magaca looga soo dhaweeyey dalka turkiya su-aashaasi ayaan weydiiyey bashiir cusmaan oo ah weriye madax bannaan oo soomaaliyadu degan magaalada istanbul ee dalkaasi walaal magaca turkiga ee la bedelay turkiga dhexdiisa maka cusba oo iyagu turkidu magaca ay isu yaqaanaan magacan waaye afka ingiriiska ayuunbaa waxaa laga bedelay ee laga guurayahay waa habka iyo macnaha uu tusinayo marka uu ingiliish yahay habka loo guurayna wuxuu yahay waa turkay oo ah oo turkiye oo ah magaca uu af turkiga ku yahay turkiduna ay isu yaqaanaan shacabka turkiga in badan oo kamidii war badan kama hayso maaragtay marka uu ingiliishka yahay iyo si uu qoran yahay iyo macnaha uu tusinayo laakiin dadka maaragtay arrintaa og waxay si weyn ayay usoo dhaweeyeen magacan in loo bedelo sida iyaguba ay isu yaqaanaan af turkigana uu ku noqonayo waxayna sheegeen sida ay madaxda turkiguba ay sheegtay in magacaas marka habkaas loo qoro ama habkan hadda ay wadanka turkigu maaragtay qaramada midoobay ay u gudbiyeen loona ansixiyey in uu yahay magaca habka keli ah ee ku xiraya turkida iyo dhaqankooda iyo ilbaxnimadooda habka isku xiraya inuu yahay marka dadka turkiga ee arrintan fahansani si weyn ayay usoo dhaweeyeen sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii ayuu turkigu la baxay magaca turkiya markii ay jamhuuriyadda noqdeen iminka muuqbaahiyaha qaranka turkiya wariyayaasha ka shaqeeya waxay isticmaalaan magaca cusub inkasta oo mararka qaarkood magacii hore uu afku ka xado waxa aanay bulshada oo dhami u baahan doontaa muddo ay kula qabsato magacaasi cusub saraakiil kale oo ka tirsan dowladda turkiya ayaa sheegtay in marka magaca turkey laga baaro aaladda google ay soo baxaan muuqaalo qoraallo aan turkey ku turjumaynin iyo weliba shimbirta digirinka oo la cuno maalmaha krismaska iyo mahadnaqa ay reer galbeedku sameeyaan marka la eego dhinaca qaynuunka dalma u baahan yahay sharci inuu magaca dalkiisa bedelo maxamed xasan damle waa falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain laba siba wuu u bedelan karaa dal magaciisa waa midda koowaade dastuurkiisa ayuu ku qeexi karaa in uu magaca bedelay kadibna markaa qaramada midoobey ayuu u gudbinayaa oo la wadaagayaa qaabkaa waa qaab sharci ah oo dalku dastuurkiisu qaramada midoobe way ixtiraamaysaa wayna soo dhaweyneysaa inta badanna wax caqabada ka hor imaan mayso waa mid labaade iskiis ayuu isagoon dastuurkii bedelin ayuu dalka magaca bedelan karaa oo magac hor leh oo aan horay uga jirin loona aqoonsanayn loona aqoon ayuu la bixi karaa marka taana waa iyaduna waa la aqbalaa labada noocba dalal ku bedeshay magacooda way jiraan sidaa daraaddeed arrin aada u dhib badan ma aha ogeysiin la ogeysiiyey qaramada midoobey haddana sidaan ogsoonahay xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres afhayeenkiisa stefan dujarik wuxuu xaqiijiyey in uu ka helay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga warqad wuxuuna xaqiijiyey magac bedelidda in xilligii warqadda la helay ay ka bilaabanayso oo marka turkiya loo aqoonsanaan doono dalkii taaki la oran jiray bilowgii sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii dowladda turkigu waxa ay baahisay muuqaalo lagu xayeysiinayo beddelka magaca muuqaaladan ayaa laga arkayay dalxiisayaasha caalamka oo iyaga oo ku sugan goobo caan ah oo ku yaala dalkaasi kuna dhawaaqaya kusoo dhowow turkiye cabdi xaafid cawin ismaaciil v o a london